أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ku jiray fasalka jucaalada waxaynu sheegnay luq ahaan iyo sharci ahaanba waxa loo yaqaano iyo arkaantay leedahay waxay yidhahdeen waxa u asarah oo loo deliishadaa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan abi saciid alkhudriyi laga warinayo koox asxaabtii nebiga ka mid a ayaa safar u baxay dabeetana qolo qolooyinkii carb qolada marti geli weyday asxaabta ninkii odayga u ahaa wax kasta dabeedna waa ay kula daaleen oo waa anfici waaye dabeedna qaarkood baa yidhi war qoladaa haddaynu u tagno ina dul degtay dee waa fiicnaan lahayd waxaa laga yaabaa inaynu agtooda wax ka helle eh waa u tegeenoo waxay idhaahdeen qolo yahay waxaa la qaninay odayga yagii wax walbana waa kula daalleyo waa anfici waaye wax ma haysaan aa noogu dawaysaan barhkood baa oo dabeedna marahan ku tufanaya ilaahay baa ku shaafiya laakiin waa idin martigelinno idinka martigelin doonnayoo namaydaan martigelinno idinku tufi maayo ilaa iyo jucli iyo mushqaayad aa noo yeeshaan dabeed waa la gorgortamay oo waa la heshiiyey oo koox adhi ah ama xayn adhi ayaa lagu heshiiyey markaasaa uu ku akhriyey suuratu lfaatixa ayuu ku akhriyey markuu suuratu lfaatixa ku akhriyey ayaa wuxuu noqday sidii oo laga furay dabar oo kale dabeedna waa tegey oo waa socday isagoon in yaroo xataa dhecdhicida iyo cillaahii aanay ka muuqanin ayuu markaa ninkii sare kacayuu tegey xayntii iyo goosankii adhi ahaayee ay kula heshiiyeenna waa markaas u oofiyeenoo waa siiyeen dabeedna halkii bay asxaabtu yidhahdeen inoo qaybiya dabeedna qaar baa yidhi ama kii ku tufay ninkan ayaa wuxuu ihi wallaahi inaynaan sidaas samaynaynin ilaa aan rasuulka aan u tagno ee wuxuu uhi laa tafcaluu xataa naatiya xataa naatiya nabiya sala allahu calayhi wasalam ilaa aan nebiga u tagno arrinkii ayay dabeedna markay nebigii u tageen u sheegeen ilaa aan nebiga u tagno aan eegno wuxuu markaa ahaado iyo wuxuu ina fara nebigu aynu eegno aan aragna ayuu yidhi markaa rasuulkii ayay u tegeen arrinkii ayay u sheegeen ninkii buuhi war maxaa ku ogeysiiyey inay ruqyo tahay iyo mid wax lagu akhriyo oo markaa lagu bogsado suuratulfaatixa maxaa ku ogeysiiyey war waa asiibteere qaybiya oo weliba anigana sahmi iyo qayb ii yeela ayaa nebigu sala allahu caleyh wasalam yidhi markaa halkaa jucliga iyo ujrada ah ninka dee xanuunsanayay markaas ay kula heshiiyeen ayay markaa u soo qaadanayaan ay leeyihiin jucaaladan ayay markaa deliil u noqonaysaa wuxuu uhi idaa qaala hadduu yidhaahdo qof ayaa yidhi mutlaqu tasarrufa oo tasarrufkiisu sii daysan yahay ayaa yidhi man banaa lii qofka ii dhisa xaa'itan gidaar qofka ii dhisa falahu dirhamun buu leeyahay oo ama maradda lii aabiqi addoonkaygii dhuuntay ka ii soo celiya falahu kadaa waxaasuu leeyahay fa haadihi tan jucaala ayaa la yidhaahdaa waa baadifada yuqtafaru fiihaa waxaa la dhaafayaa jahaalatu alcamal camalkaa loo dirayo jahaalada iyo jahliga laga sugan yahay duuna jahaalati alciwad laakiin waxaa laysa siinaya jahaaladiisa isaga lama ogola faman banaa qofka dhisa ow ama radda ilayhi u soo celiya alaabiqa addoonkii dhuuntay walow jamaacatan kooxba ha ahaadaane istaxaqa aljucla wuu mudanayaa mushqaayaddii ayuu mudanayaa waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo qof mutlaqu tasarufa oo qaangaadha oo caqli leh hadduu yidhaahdo qofkii ii dhisaa xaydka iyo gidaarkaasi dirham buu leeyihi qofka ii soo celiya addoonkaygii dhuuntay qofka neefkaa iga lumay ii soo hera qofka gaadhigaa layga xaday ii soo sheega adigu wax yacnii qofkaa ka lumay oo ka maqan ama camal iyo shaqo loo qabanayo ayuu idhi qofka waxaa ii qabta waxaasuu leeyahay hortu markaa isaa u dhacday hadalkaasi uu sidaa yahay jucaala ayaa la yidhaahdaa ama jacaala ayaa la yidhaahdaa ijaaro maahee waa jucaalo waxaana lagama maarmaan ah ayuu yidhi camalka iyo meesha laga soo qabanaya intuu qaadanayo ayada jahare ayaa ku suganoo taa iyada waa la dhaafayaa oo iyadu wax dhiba ma leh yacni camalka iyo soo celinta iyo hawsha qabashadeeda jahaaladaa ku sugan iyo aqoondarradaa ku sugan iyada waa la dhaafayaa laakiin waxaa shardiga waxaan la isku siinayaa ee ciwadkaah ee beddelkaah ee qofku markuu hawshaa qabto la siinayaa inay tahay mid iyada macluumaahoo la garanayo ayaa la shardiyaa iyada jahaale in lagaga sugnaado kuma ansaxayso oo waa caqdi mucaawado iyo wax kala beddelasho keenaya wax majhuulah in markaa wax lagu kala beddeshaana ma bannaana haddii markaa waa sianay dadkeennu iminka yidhaahdaan alaabta caynkaasaabaa luntay baasaboorkaasaa lumay dahabkaasaa lumay lacagtaasaa luntay qofkii soo celiyana waa la wanaajin doonaa waa la wanaajin doonaa ma aha waa inuu qofku idaacadda iyo halkuu ka baafinayo u yidhaahdaa qofka ii soo celiya boqol dollar baan siinaya yacni konton baan siinaya toban baan siinaya wax laysla og yahay waa inay tahay ee waan wanaajin doonaa un wanaajintaani ma waxaan ayaa imanaysaa dhowtood dee inuu bur soo qaato u idhahdo waxaan anigu wanaajinu ma aqaanee dee wixii la keenayaba wax kala barhkaya ama ka badanba inuu codsado ayaa la arkaa dabeetana isqabsi baa imanaya shareecaduna waxa la yaaliyo wixii isqabsi keenaya murandada ku keenaya ayay meesha ka saartaa markaa jahaalada camalka iyada waa la dhaafaya sharci ahaan waa la dhaafayoo dee intuu doonaba ha qaato oo amaba ha yaraado amaba ha badnaado meesha laga soo celinaya ha fogaato ama ha dhowaato iyada jahaaladiisa waa la dhaafaya laakiin waxaan laysa siinayo in jaahil lagaga sugnaado lama golo wax cad waa in la yidhaha qofkaa waa la siinayaa haddiise la yidhaha waa la wanaajinayaa ka soo qaad dabeetana qof baa sidii ku shaqeeyey wixii ayuu soo helay waxaa la leeyahay wuxuu mudanayaa waxa la leeyahay ujratulmihli ujratumihli waa maxay waxaa la leeyahay waara shaygan halkeed ka soo celisay halkeebaad ka doontay neefgan baadidaa halkeed ka keentay dee waxaan ka keenay labaatan kilomitir laba cishana waan sii socday labana waan soo socday dee waxaa la leeyahay qofka intaana sii waday intaana soo waday hawsha intaa laga qabtaa maxay mushqaayadiisu tahay waxay mushqaayadiisu noqotaa baa la siinaya markaa ujratumasel waxa la yidhaha ayaa la siinayaa maxaa yeelay mar haddii caqdi ay tahay oo haddii uu saxiix yahay musamaha iyo wixii laysu magacaabay uu ka sugmayey kiise faasidka noqdana isagana ujratu mila ayaa ka sugnaanaya sidii ijaaradaba ijaarada markay saxiixada ahayd kiradu dee musamihiya wixii la magacaabay baa sugmayey marka ay tahay faasidana ujratumal baa sugmayey haddaba qofka dhisa gidaarkuliya i dhisa ama qofka u soo celiya addoonkiisii walow jamaacata kooxba ha ahaadaane istaxaqa aljucla wuxuu mudanayaa mushqaayadii iyo wixii uu carabaabay ayuu mudanayaa idaa qaala markuu yidhaahdo qof yacnii tasarufi man banaa lii xaydan gidaarka i dhisa falow dirhamun buu leeyihi ow man radda lii abiqi addoonkayga kay soo celiya falow kadaa buu leeyahay fa haadihi jucaala ayaa la yidhaahdaa yuqtafaru fiiha waxaa la dhaafaya jahaalatu alcamal camalka in jaahil laga noqdo ayaa la dhaafaya duuna jahaalati alciwad laakiin waxaa laysa siinaya beddelkaa in jaahil laga noqdo lama dhaafayo sharci ahaan faman banaa qofka dhisa ow radda ilayhi laabiqa ama addoonkii u soo celiya walow jamaacatan kooxha ha ahaadee istaxaqa wuu mudanayaa aljucla mushqaayadii ayuu mudanaya waman camila qofka iska shaqeeya bilaa shardin iyadoo waxba la shardiin ayuu shaqeeya lam yastaxiqa shay-an waxba mudan maayo falow dafaca sababan mara hadduu likhasaalin kuwaa maydha ee doobilaha u dhiibo faqad iqsilhu maydh walam yusamin lahu ujra waxa mushqayadan aan u magacaabin oo fakasalahu u maydho lam yastaxiqa shay-an waxba mudan maayo fain qaala hadduu idhaha sharadta lii ciwadan waxaad ii shardiyay mushqaayad iyo bedel oo fa ankara ugu diido faalqowlu hadalka la aqbalaya qowlulmunkiri kan munkirka ah ee inkiray qowlkiisa iyo hadalkiisa weeye wuxuu ihi sheekhu qofka iska shaqeeya shardi la'aan qofba ogaaday inay wax ka lumeen waa iska dhaqaajiyoo shaygii buu daydeeyoo meelo ayuu marayoo waa soo helayoo shayga ayuu keenay bilaa shardin bu ayuu shaqeeyey iyadoon wuxuu jira loo magacaabin ama jucliya jucaladii looga magacaabin lam yastaxiqa shay-an wuxuu mudanayaa hortu ma jirto maxaa yeelay qofkaasi manfacada wuxuu dee bixiyey ayadoon wax loo shardiyay jirin deedmu mudan qof mutabarica ayuu noqonayaa ama mushqaayad inuu ku qaato arrimaha lagu yaqaan ama yaan lagu aqoonin dee doontaba ha ahaato waxaa kaluu yidhi isagoo taasun ka sii farcinaya hadduu u dhiibo qofbuu mare u dhiibay kondoobirayaasha ee wax maydha ayuu u dhiibay wuxuu yidhi maydh isagii loo dhiibayna ma odhanin intaasaan ku maydhayaa isna ma odhanin misaad iigu maydhaysaa wuxuu jiray aana ma magacaabin fakasalab raasukiina iska maydhay lam yastaxiqa shay-an wuxuu mudanayaay ma jirto ayay leeyihiinoo waxba ku yeelan maayo waayo waxay leeyihiin dee camalka wuxuu qabtay sidii kii horeba aan soo sheegnay isaga oo aan waxba shardisanin markaa qof mutabarico hor ilaahay intaa ku geystay ayuu noqonayaa laakiin imaamu nawowi raximahu llahu oo raggii markaa madhabkan kala hawfay ah sidaynu markaa tilmaannayba oo runtii xagga in badanoo markaa adilada wixii aan ku toosnayna markaa ka saaray amaba caddeeyey ayaa wuxuu yidhi waqiila in kaana macruufan bidalika alcamal falahu hadduu macruufka shaqada ee dee nin doobilo meel u furtay uu yahay mushqaayadii waa lay wa ilaa fala haddii kaloon markaa meel u furani oon lagu aqoonin nin maryihiisii maydhanayuun adnaad maryahaagii ku darto kaase waxba yeelan maayo oo haddii markaa qofka lagu yaqaanay ujro mid camalkaa ku qaata ujramaal buu yeelanayaa ayuu leeyahay musamihii markaas yeelan maayo curfiga ayaa markaa sidaa tusinaya lafdigana halkiisii dhawaaqii lagu dhawaaqi lahaa curfigan iyo aqoontan iyo caadadan ayaa meesheedii taagan waxaa markaa khatiibu shirbiini lemuqnin muxtaaj ku yidhi wa calaa haada camalu nnaasi kaas ayuu dadka camalkoodu ahaaday oo qofkii waxbaba yaan loo magacaabin mar hadduu macruufku yahay uu meel u furtay walow imise imisaba yaan laysoo dhannin waa yeelanaya khasani wuxu uhi innahu ladhar waa ka markaa adharka imaamu cizudiin isagana sheekha cizudiin ibnu cabdisalaam wuxu uhi innahu lasax waa ka ansaxaa buu idhi in badanoo mutaakhiriinta ka midina sidaas ayay markaa sheegeen waxaanay yidhaahdeen ujradii ay caadadu markaa ku dareertay camalka iyo shaqadaa in lagu kala qaato ayaa markaa u sugmaysa walow yacni dee wixii markaa ujrabasulku ahba ka badatabeen haddaba waxaa la ysku hayaa mushqaayadaydu intaasay ahayd iyo maye waxba kuumaan magacaabin ayaa la ysku hayaa wax markhaati ahoo meeshii dhex joogaana ma jiro keebaa markaa hadalkiisa la qaadanaya kan diidan eele waxba markaa kuumaan cayimin kaas ayaa qowlkiisa la qaadanaya la odhanayaa ku dhaaro qofkaa markii hawshaa wadagelayseen wax mushqaayada inaydaan isla soo qaadin ku dhaaro baa la odhanaya markaa maxaa yidhaha asalku waa inay dimadu qofkin dimadiisu waxaanay beri ka tahay asalku waxaa weeye inaan shardigeeni jirin weeye markaa taa marka la ysku hayo kii munkirka ahee diidan unbaa laodhan ku dhaaro waman camila qofka shaqeeya bilaa shardin isagoon waxba loo shardin oon waxba qabsanin lam yastaxiqa shayan waxba mudan maayo falow dafaca thooban hadduu marow dhigo likhasaarin mid wax maydha oo faqaaludha agsilhu maydh walam yusami low jira aanu u magacaabin fakasalahu maydha lam yastaxiqa shayan waxba mudan maayo fain qaala hadduu idhaha sharadta lii ciwadan mushqaayadiiyo bedel baad ii shardiday oo fa ankara uu kiina diiduu ilah waxba kuma shardiin faalqowlu qowlulmunkiri ka diidan hadalkiisa ayaa la aqbalayaayo isagaa lagu dhaarin walikulli minhumaa faskhuhaa inuu fasakhdaa buu leeyahay laakiin in fasakha hadduu fasakho saaxibuulcamali kii camalka iyo shaqada lahaa bacdo shuruuci gudagal dabadi lasimahu qistun qayb baa min alciwadi wixii beddelkaa qayb ayaa kaga waajibaya wa fii maa siwaa dalika wixii intaa ka soo hadhayna laa shay-a lilcaamili qofkan caamilkaa waxba u sugnaan maaya waxau sheekhu leeyahay mid kasta oo multasimka iyo caamilka ah kan yidhi waxaa ciddii qabataa intaasay leedahay iyo kan hawshii ku dhaqaaqay ee caamilka ee shaqada qabanayay mid waloo labadoodaa sahiba waa caaqidaanoo waa labadii heshiiskan wadagalay wuxuu leeyahay inuu fasakho oo dhinaciisa uu ka joojiyo ayuu leeyahay oo masalan ninkii caamilka ninkii saaxiibulcamalka uu yidhaahdo war arrinkii aan idhi ah shaygaa ninkii isoo celiyey shaygaa kii soo qabta waxaasuu leeyahay waan ka baxo waan fasakhayo ogaada hadduu idaacad ka sheegay dee idaacaddii un ha ka dabageeyo hadduu meel kale ka sheegay meeshuuna ka dabageeyo ha yidhaahdo camalkii waan faskhayo waan ka noqdo kan kale lafdiisu hadduu maalin iyo laba markuu ararduu shaqeeyo oo yidhaahdo waxani waa hawl badan tahay halkaasaan kaga hadhay iyadana waa u bannaan tahay maxaa yeelay waxay ka mid tahay cuquudda saddexdii qaybood aynu u qaybinay cuquuddii jaa'isu tarafaynka ahayd ee labada dhinacba ka bannaanayd ayay ka mid tahay laakiin wuxuu leeyahay hadduu fasakho qofkii camalka iyo shaqadan ahaa ee loo qabanayay ayaa fasakhay intuu gudagalay kii caamilka ama shaqadii intuu gudagalay dee maalin dhan buu ordayey oon wax allo wax kaloo hawlo qabane magaaladaa gees walba uga baxay dabeetana marka intaa waday unbuu maalintii dib ma yidhi waan ka baxay ba anugu hawshii lasimahu qismu min alciwad wixii uu magacaabay ciwadka iyo bedelka qayb baa lagaga yeelan wuxuuhi boqol dollar baan bixinayaa dabeed waxaa la leeyay war qofkana intaa shaqaynayo maalin markuu shaqaynayey ayuu markaa kaga baxaye maxay noqonaysaa markaa wuxuu yeelanayaa maxaa yeelay manfacadiisii iyo dheefdiisii iyo dhididkiisii iyo shaqadiisii qofka ayuu qofkani oofsaday isagoo weliba wuxuu carabaabay dee waa inuu markaa bedel wixii u noqonayey uu bixiyaa marka waxay yidhahdeen wixii uu magacaabay hadduu masalan boqol dollar oo kala magacaabay waxaa la dhayaa ninkan yoomkiisu muxuu noqonaya yoom buu ordaye yoomkiisu waa labaatan dollar labaatankaasa boqolkii laga siin culimada qaarna waxay leeyihin waa ujratu mathaal juz qistun min almusamaa intii la magacaabay qayb laga siin maayo eh waxa weeye ujratu mathala waxaanuu la yimi war maalintaa qofkaa ordaa muxuu yeeshaa dee haba ka badataba intii uu magacaabay markaa qisigii kaga soo hagaagaye taasumuu yeelanaya maxaa yidhi caqdigii waa kor noqday oo waa la fasakhay marka caqdiga la fasakhana musamahan iyo waxaa la magacaabay waxba kama sugnaadaane sida fusuuq oo dhammi ay tahay waxaa loo noqdaa markaa ujra mithl ayaa loo noqdaa marka waxaanu caamilkani qabtayna wax farqiya male inaan maqsuudkii aslan waxbaba ka xasilin iyo inay wax ka xasileen midkay doontaba ha ahaatee mid kastaba markaa wuxuu yeelanayaa si ay markaa culimmada qaarina ujratu mahaal buu yeelan qaarna qistun min almusamaa wixii la magacaabay qaybta ka qaabilaysa ayuu yeelanaya ayay yidhaahdeen waxa uu leeyahy wa fii maa siwaa daalika ka aan soo sheegnay wixii aan ahayn oo masalan qofkii saaxiibulcamalka ahaa ayaa intaan la gudagelinba iska fasakhay iminka waxay ahayd bacdo shuruuci gudagal dabadii intii la shaqeeyey iyadoon laba shaqayno goobtii la wada joogo ayuu yihi waan ka baxeen nowna hay u dhaqaaqin arrinkaa waan ka noqdee hawloo la qabtay markaa ma jirto ama maya ee waxaanu nihi saaxiibulcamal baa fasakhaye waxa fasakhay waxa weeye waa kii caamilkaa lafdiisii baa fasakhay oo yidhi bacda shuruuc markaas ayuu fasakhay majaan baanu markaas iyo bilaash baanu markaa iskaga shaqeeyey markaa wuxuu yeelanayaa ma jirto suurooyinka wuxuu yeelanayaa ma jiro maxaa yeele marka hore aan dee shaqaba dhin waxba lama qabanin madan kalena dee isaga ikhtiyaarkii u joojiyey walikulli minhumaa fasqu ajucaaladiinu fasakha buu leeyahy laakiin in fasakha saaxiibulcamali hadduu fasakho bacda shuruuci intuu gudagelay kadib lasimahu qistuu qaybkiisa min alciwadi bedelka iyo ujrada la magacaabay ayuu yeelanaya wa fii maa siwaa dalika intaa wixii ka sooray aan sheegnay laa shaya lilcaamili qofkaa shaqeeyey wuxuu yeelanayaa ma jirto baabuluqatati wallaqiid baadidii iyo qofkii bini aadmiga ahaayee la tuuray ayuu u baab yahay alluqata waxaa la maa wujida fii mawdicin calaa taطalubin waa wixii meel laga helo iyadoo markaa dee raadin ay ku jirto faltaqatu alu fircawna ayaa qaatay nebiyullaahi muusa ilaahayin sharciyanna waxaa la idhaha maa wujida min xaqin muxtaramin hayru muxarasin laa yacrifu lwaajidu mustaaqahu mustaxiqahu waxaa la idhaha waa wixii la helo ee xaq muxtarama ah isagoon ilaashanayn oo kan helayna aanu garanayn cidda mustaxiqiisa ahee mudatay horta waa waxaa la helay ee xaq muxtarama bayna xaqa muxtaramkii dee waa maxa maalka ah mood iyo nool midkay doontaba ha ahaato lacag iyo badeecad midkay doontaba ha ahaato muxtarama ikhtisaaskii baa isna soo gelaya wax yacni uu la gaaruun yahay ee aan milki ku jirin ayga imka mucallamka ee wax la baray waxaa la yidhahda ikhtisaas buu leeyahay harag bakti oo aan la magdiin milki oo maal baanu ahayna ikhtisaas iyo gaarnimo ayuu u leeyahay waa xaq muxtarama weeye hayru muxarazin aan muxarazan ahayn oon la ilaalinin oo haddii uu dee ilaashan yahay oo xoole xeradoodii ku jira ama lacag markaa meesheedii taalle ay tahayna de haddaad qaadato tuugaad noqonaysaa baadi ma noqonayso wax milki iyo markaa dhul mamluukaa ku jirta ayada ayaan loo jeedin kaasaa la yidhahdaa horto baadida ama luqadada laqiidku waxa weeye insaanka iyo qofka meelaha lagu tuuray ee aan cid kaafila oo haysaana aana jirin waa carruura yare meelaha lagu tuura ee meelahaasuna iyagoo ka qaylinayo mare lagu duuduubay un laga helayo weeye muslimiintuna waxay ku kulmeen inay bannaan tahay oo sharci tahay baadida in la qaado waxaana markaa waa salaayaadka qur-aanka ee faraya dee wanaagga in la ysugu kaalmeeyo wanaagga iyo cabsida iyo khayrka samaynteeda watacaawanuu cala albiri waataqwa waxay isku kaalmaysataan oo isku canqabsataan wanaagga iyo cabsida wafcaluu lkhayra khayrka sameeya lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan maxaa yeelay qof ku kalsoon ammaanada nafdiisa qaadidda uu qaadaa khayruu sameeye weeye waayo caano iyo kaalmayniyo gacanuu u geysay qofkii markaas lahaa axaadiid fara badan baana inoo iman doonto oo ka hadlaysa marka luqadada waa ama yacni luqada waa laqdun iyo malquutun iyo laaqitun waa qofka laaqidka qaadaya malquudka shayga la qaadaya laqdinta qaadiddaa weeye arkaanteedu idaa wajada alxoru rashiidu qof xor ah oo hanuunsani toosani hadduu helo luqada tanbaadi jaaza iltiqaadahaa iltiqaaduha inuu qaadaama bannaan fa in wahiqa hadduu ku kalsoonaday biamaanati nafsihi ammaanada nafdiisa nudiba waxaa loo sunneeyaa nudiba waa loo sunneeyaa qaadidii wain khaafa alkhiyaana hadduu khiyaano ka baqdana kuriha waa la karahaystaa uma yundabu waxaa la sunneeya an yacrifa jinsaha inuu jinsigeeda aqoonsado wa sifataa sibeeda wa qadrahaa iyo qadarkeeda wa wicaaha weelkeeda wa wikaaha iyo afxidhkeeda wawalkhaydu aladii rubidat bihi waa khaydka iyo xadhigga lagu xidhay wa an yunshida calayhaa waana inuu marageliyaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu helo qof xora oo rashiid ah oo markaa hanuunsan oo aan safiih iyo mid markaa wixiisa aan hagaajinayn aan ahayn ayaa wuxaa le luqata iyo baadi ayuu helay waxa u bannaan inuu qaado inuu ka tagaana way u bannaan tahay haddaba sidan ay u kala baxaysaaye haddii uu qofku ku kalsoon yahay ammaanada nafdiisa hadduu nafdiisa hubo waxa inaanu ku xadgudbayn inuu nafdiisa ka hubo waxaa loo sunneeya inuu qaado haddii uuse khiyaano uga baqanayo khiyaano hadduu nafdiisa uga baqanayo hadda waa aamin laakiin wuxuu sey hadhow haddaad wax yar weydo arbaada gacagta iska marisaa kuriha markaa waa loo karaayeystaa inuu qaado shayga markaa baadida ah si aanu markaa dee nafdiisa khiyaano aanu ugu sabab noqonin haddaba markuu qaada kadib maxaa laga rabaa inta uu qaaday kadib waxaa laga rabaa shaygan ammaanada ah ee uu qaaday inuu intuu qaado un sanduuqun ku rida maaha eh waa inuu aqoonsadaa horta jinsiga waxaanay leeyahay wuxuu muxuu yahay hadday lacag tahay lacagtu waa jinsigee lacagta waa dalkee waa inuu yidhaahdaa waa inuu sifadeeda waa inuu aqoonsadaa oo masalan hadday lacagta horta waa inuu ogaadaa lacagtu yacni ma dollar baa yacni ma bir baa ma riyaal baa yacni waa inuu ogaadaa haddana sifaday sii leedahay waa inuu ma boqol boqol baa ma kontonnaa ma wax kalaa sifada iyo qaabkeedana waa inuu ogaadaa wa qadrahaa qadarkeeda waa inuu ogaadaayo intay leeg tahay wicaaga iyo weelkay ku jirta waa inuu aqoonsadaa wikaaga iyo waxan ku xidhan waa inuu ayar aqoonsadaa macnaa qaydka ay ku xidhan tahay waa inuu aqoonsadaa waxaana tusinayaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan zayd ibnu khaalid aljuhani wuxuu leeyay nebiga ayaa la weydiiyey baadida dahabka iyo fidada markaasuu leey aqoonso afxidhkeeda weelkeeda iyo ay ku jirtana aqoonso debeetana sanad yaboohi haddii aan markaa la garanin dee markaa iska mulki ama istiiraag buu idhi wadiicana agtaada ha ku noqoto oo ayadaa ama qiimaheedii waa inay dee sida ammaanada oo kalena ay kugu noqotaa dayn adoo iska isticmaalay markaad sanadkiibase marka cid loo waayo iska isticmaal waxaanaad ogaataa dayniyaa inay wadiico kugu tahay hadduu maalinun wakhtiga ka mida kiilaha yimaado faaddiha ilayh u gud buu idhi iyo xadiid kale oo markaa isagana bukhaari uu warinayo labadooda ay wada wariyaan lafdigai bukhaari leeyahay ubay ibnu kacab ecrif ciddataha tiradeeda gale ayuu yidhi wikaageedana iyo waxa afkuxidhkeeda galo wicaageedana galo fain jaa saaxibuhu hadduu ninkii laha yimaado dee si wailaa istamtic biha haddii kale dee iska isticmaal ayuu yihi markaa iska intifaac waana inuu marigeliyaa weliba oo inuu markaa helay shaygaa waa inuu markhaati u sameeyaa xadiida abu daawuud iyo nisaa'i ay warinayaan iyo ibnu maaja oo sanadkiisuna saxiixa ciyaad ibnu ximaar waxa uu leeyahay nebigu wuxuu yidhi man wajada luqata qofka baadiheela falyushid daa cadlin aw dawa cadl qof cadaaladu saaxiiba ama kuwa cadaaladu saaxiiba ha marageliyo walaa yaktum yuu qarinin walaa yuqayib yaanu markaa meel kalena u dirin katmintu waa qarin yuqayibna yuu ka dhigin shaygii mid maqan oo halkii uu ka helay yuu meel kale uga masaafrinin markaa yuqayibku qarin iyo weliba fogeyn bay isugu jirtaa isagoo wixii qariyo haddana musaafiriya meel kala geeya hadduu saaxiibkeedii lahaa yimaado falyabdaa ilayh ha u celiyo wailaa fa huwa maalullahi caza wajal yuutihi man yashaa haddaad ciddii lahayd weydana waa maal ilaahay oo ilaahay baa cidduu doono siiya ee iska isticmaal bay kadhiginta xoole ilaahay ku siiye weeyaan idaa wajada alxoru rashiidu markuu luqadatan baadi helo jaaza iltiqaatuhaa inuu qaadaabaa bannaan fain wasiqa hadduu ku kalsoon yahay biammaanati nafsihi nafdiisa ammaanadeeda hadduu ku kalsoon yahay nudiba waa la sunneeya qaadidii wain khaafa alkhiyaana hadduu khiyaano ka baqanayana kuriha waa la karaahiyaystaa uma yundabu waxaa la sunneeyaa an yacrifa jinsaha inuu jinsigeeda aqoonsado wa sifataha iyo sifadeeda wa qadrahaa iyo qadarkeeda wacaaha weelhay ku xidhan ku jirto wa wikaaha afxidhkeeda wahuwa alkhaydu aladii waa xadhiga rubidat bihi lagu xidhay waa an yushida calayha waana inuu marageliyaa oo markhaati u sameeyaa uma in kaana aliltiqaatu hadduu fi lxarami yahay xaramka hadduu yahay maka ow kaanat iluqata jaariya ama addoonaytay yaxilu lahu watuha mucaamaladeedu ay u bannaan tahay bimilkin inuu kula mucaamalado o nikaaxin ama guur ow wajada fii bariyatin meel baadiya abuu xayawaanan ka helay yamtanicu iska difaacaya min sigaari sibaaci bahlaakooda yaryar ka baciirin awrkii wa farasin faraskii wa arnabin bakaylii wa dabyin garanuugtii wa tayrin iyo shimirtiiba weeyaane falaa yajuusu ma bannaana fii hadihi lmawaadici an yaltaqida inuu qaado ilaa lilxifdi calaa saaxibiha ninkii lahaa inuu ilaaliyo mooyaane fain iltaqata hadduu qaado litamalluki milkin hadduu qaado xaruma xaran ayuu noqonaya wa kaana daaminan mid magdhabana waa uu noqonayaa wa fii maa caddaa dalika yajuusu wixii intaa ka soo hadhayna wuu bannaan yahay lilxifdi iyo watamalluki labadaba waa u bannaan yahay laba ujeeddaa loo qaadaa mid waa aad mulkidid waxan oo marka horeba niyaddaadu waxay tahay raadiyo yaboohiyo shaygaa haddaad weydo ciddii lahayd milki tamalluk baa la yidhaahdaa midna waa lilxifdi inaad ilaalin qofkii lahaa aad u ilaalinayso waxba ugama baanida inaad qofkii lahaa u ilaalisaa unbaad doonaysaa labadaasi mid waliba xuun gaar u yeelanayaayo haddaad lilxifdi u qaado dee weligaaba waa inaad ilaalisaa un waa inaad ilaalisood haysaa un haddaad sali tabalukii u qaadda marka aad dhammayso dee muddadaa laguli yaboohi ayaad mulkinaysaa haddaba meelo waxaa jira iyo ashyaa aan ayada inaad u qaaddo tamallug aan la oggolayn kow wuxuu leeyahay haddii iltiqaadkan iyo baadidan qaadideedu ay ahaato xaramka maka xaramka madiine me waa xaramka maka un amaa luqadadan iyo baadidan ayaa waxay tahay addoon aan masalan maxaarimtiisiina ahaynoo dee milki iyo yeelashana uu kula mucaamaloon karo guurna uu kula mucaamaloon karo macnaha dee mid maxaarimtiisii oonu labada midoo kuna mucaamaloonayni baa ka baxaysa amaa meel baadiye ah ayaa wuxuu ka eray xayawaan bahalaa yaryar iska difaacaya oo suu iskaga difaacaya dee qaar baa quwo iyo awood iskaga difaaca oo waa awrka iyo faraska iyo qaar orod bay iskaga difaacaanoo bakayle iyo galanu dee fay bay ka odhan oo soo gaari maayaan dayrkuna dee geedka dushiisunbuu fuulioo wuxuu markaa ku gaadhayaa ma jiro xayawaanada noocaasa haddaad meel baadiye ah ka hesho iyaga iyo xaramka iyo addoonta xalaasha ku noqonaysa iyo xayawaanka meeshaa baadiyaha uu ka helay ee halaa yaryada iska celinaysa ma bannaana an yaltaqida ilaa lilxifdi calaa saaxibiha waxaad u qaadi kartaa uun ilaalin aad saaxiibkeeda u ilaaliso baad u qaadi kartaa baadida xaramka haddii ilaahayba xaji ku geeyo ood wax meelaha yaalla aragta ha isugu dhowaan haddii kale way kaalulan abidka markuu xaramka ka hadlayey nebigu xadiidka bukhaari iyo muslim walaa tultaqadu luqadatu ilaa walaa tultaqadu luqadatuha ama walaa yaltaqidu luqada ila almucarif qof yaboohinaya ayuunbaa luqadadeediiyo baadiyada qaadaya walaa taxilu saaqidatuha ilaa limunshidin mid yaboohinaya ayuunbaa waxeeda ku dhacaya io qaadaya markaa iyada ma milkin kartid laakiin waad yaboohinaysaa yaboohinu baad u qaadi karta iyo qofkii laha inaad u hayso marka waa inaad iskuba dhowaaninba jaariyadana dee sayid iyo addoon bay leedahay ay ku hanuunayso inaad tama lagu qaadataana dee waxay keenaysaa markaa inaad yeelato oo markaa hadhowta aad la mucaamalado taasina ma bannaano xayawaankan markaa mumtanica ah ee bahalaa iska diidaya ayada geelaa xadiid ku soo arooray waxan kalena waa uga qiyaasteen xadiid isagana sugan oo xadiidkaynu hore u soo marnaya ayaa waxaa nabiga la weydiiyey xadiidka bukhaariya muslim zayd ibnu khaalid aljuhani baadida geelaa la weydiiyey markaasuli maa laka walahaa adiga geel maxaa idin kala galay dachaa iskaga teg buuri faina macaha xidaauha wa siqaa'uha way wadataa kabaheedii sibraarkeediina waa wadatay caloosheeday buuxsanaysaa taridulma'a biyi bay ku aroori wataakulu shajara geedkay cuni xataa yejida rabba ilaa ninkii lahaa intaa iyadoo meelaa iska diboonaysa uu helayo dee labaatan cishara caloosheeda ayay biyaha ku qaadan geedkeedaana way iska cunaysaa maxaa idin kala galay geela faraha ka qaad buul wacanishaati baa la weydiiyey haddaba neef adhiga ka warran baa la yidhi khudhaa buu hi qaad fa inamaa hiya laka aw liakhiika aw lidibi iyadu saddex bay ka dhaxaysaa dee inaad ninkii markaad yaboohiso eed weyda inaad adigu iska yeelato inuu walaalkaa ku yimaado oo uu markaa yeesho ood siiso imaa inuu bahal cuno saddexaasuma iyada ka dhaxaysaaye iyada ha ka tegin buuhi neefka xoolaha wixii haddaba aan intaa ahayn aan soo sheegnay ee xagga dhulka aan xaramka maka ahayn addoontaa aan ahayn bahalaha iska difaaca bahalaha yaryar xayawaankana aan ahayn sida neef adhigii iyo dee wixii kale ayaga waa loo qaadi karaa lilxifdi iyo watamalluki inaad xifdido ilaalin iyo inaad milkiyo labada waa loo qaadi karaa uma in kaana liltiqaadu qaadidu fi lxarami hadday tahy aw kaanat luqada jaariya bay ahaatay addoon yaxilu lahu watuhaa bimilkin aw nikaaxin xalaalay u noqonaysa inuu markaa dee milkilyamiin ugu tago ama nikaaxu ugu tago ayada markaa inuu u qaado ilaalin mooyaane wax kale ma bannaana haddayse markaa tahay dee taa kale wuu qaadi karaa markaa iyada ow wajada wuxuu helay fii ardin bariya ama dhul markaas baadiye ah khaaliya oo khaaliya ayuu xayawaanan ka helay xayawaan ayuu ka helay yamtanicu iska mancin oo iska diidi min sikaari sibaaci bahalaa kuwooda yaryar ka baciirin waaba awrkii waa farasin iyo faraskii waa ardhabin bakayli wadabiyin garanuugti wadayniga shimbirtiibe falaa yajuusu ma bannaana markaa fii hadihi lmawaadiica an yaltaqida inuu qaado ilaa lilxifdi ilaalin mooyaane calaa saaxibiha qofkiina u ilaaliya mooye si kaloo ma qaadi karo fain iltaqada hadduu qaado litamalluki aad mulkidiisa xaruma waa xaaraantinimoy wa kaana daaminan waana mag dhabaya haddii aad markaa shaygaad ad u qaaddo tamalluk oo ilaahay dartiiba uu wuxu noqdo waad magdhabaysa illa waad ku tacadiyo qaasib baad noqonaysaayo haddii kalood lilxifdi u qaado dee habeen bay bahal cuno ama si kale waxay loo damaanad kumaad kumuu fulaynin wa fii maa cadaa daalika i kaa wixii ka soo hadhay aan soo sheegnay yajuusu waa banneeya in loo qaado lilxifdi ilaalin iyo watamalluki milkinba fain iltaqata hadduu qaado lilxifdi ilaalin lam yalzamuu kuma waajibaya tacriifuhaa inuu yaboohiya ku waajibi maysa wa takuunu cindahu amaanatan bay ahaan laa yatasarafu fiiha abadan weligiina ku tasarufi maayo ilaa an yajida intuu ka helaya saaxibaha oo fayadfacaha ilayhi deedna u dhiibo wain dafaca ila alxaakimi hadduu dhiibana oo xaakimka markaa uu gacanta u geliyana lazimahu waxaa waajib ku ah xaakimka qaal qabuulu inuu aqbalo ayaa waajib ku ah uma nacama luqadat lxaram maca kownaha lilxifdi ay tahay yajibu tacriifaha in la yaboohiyo ayaa waajibaysaa haddana waa inoo kala qaaday oo wuxuu yidhi haddii uu u qaado aada ilaalisid lam yalzamu tacriifaha inuu yaboohiyaa waajib ku noqon mayso ee meelun ha iskaga rido wuxuu yihi sheekhu wa hada khilaafu muctamad waana sida xooga badan madhabkadaci si khilaafsan wasaxaxa nawowiyu raximah llahu fi sharxi saxiix muslim alwujuub inay waajibtay in la yibo fainahu qaala wuxuu ihi ama idaa lam yurid tamalluka haddaanu doonin inuu mulkiyo bal araada xifdaha calaa saaxibiha uu doono inuu ilaaliyo kii lahaa fahal yalzamhu tacriifu inuu yaboohiyaa ma ku waajibaysaa fiihi wajhaani liasxaabina laba waj bay asxaabu shaaficiya leeyihin axaduha laa yalzamhu bal in jaa saaxibuha hadduu asbataha uu suga dafacaha ilayhi waa u dhiibaya wailaa haddii kale daama xifdaha ilaalinteedaasunbaa daa'im wahaani wahuwa alasaxu ka ansaxa wey annahu yalzamhu tacriifu inuu yaboohiyaa waajib ku noqonaya lianlaa tadiica calaa saaxibiha si aanay saaxiibkeedii uga lumin fa innahu laa yaclamu maoga ayna hiya xataa yatlubaha dee haddii meelun lagu rido suu ogaanun u doonan markaa fa wajaba tacriifuha inuu yaboohiyaa waajiba wa qaala firawda wuxu uhi wahuwa alaqwa waalmukhtaaru waa ka markaa xooga badan in la doortay lianlaa yakuuna kitmaanan mufawitan lilxaqi calaa saaxiibihi si aanay u noqonin qarin ka tagsiisa xaqii qofkii lahaa waa inuu yaboohiyaa buu leeyay haddaba wuxuu leeyahy ammaana ayay agtiisa noqonaysaa mar hadduu lixifdi u qaaday weligiina ku tasarufi maayo ilaa intuu saaxiibkii lahaa ka imanayo oo uga dhiibayo hadday madaa ku adkaatay haynteediiyuu xaakimka isaga dhiibana xaakimkaasay waajib ku tahay inuu aqbalaa nacam wuxuu leeyahy luqadat alxaram maca kownaha lilxifdi waa qowlkaa horuu ka soo reebayahay yajibu tacriifaha in la yaboohiyaaba iyada waja walaa tultaqatu luqadatuhaa ila limucarifin qof yaboohinaya mooyaane taasuu ka soo reebay laakiin luqadatulxarami mid kaleba in la yaboohinayo ayaanu tilmaamay fain iltaqata hadduu qaada lilxifdi ilaalin lam yalzamu tacriifaha inuu yaboohiya waajibkuma aha wa takuunu cindahu agdiisana ammaanatan bay ku noqon laa yatasarafu fiiha aanu ku takrifanayn abadan weligii ilaa an yajida saaxibaha ilaa uu qofkii lahaa ka helayo fayadfacaha ilay uga dhiibayo wain dafacahaa hadduu baadiduu dhiibo ila alxaakimi lazimahu lqabuulu inuu aqbala xaakimkaa ku waajibaya nacama luqadat lxarami xaramka baadidiisa maca kowniha lilxifdi iyadoo ilaalin marka hore loo qaadayo yajibu tacriifuha in la yaboohiya waajiba wain iltaqata hadduu qaado haddaba litamalluki mulkin wajaba waxaa waajiba an yucarifahaa sana inuu yaboohiyo calى abwaabi masaajidi buu ka yaboohin walaswaaqi iyo suuqyada walmawaadic iyo meelihi alatii wajadaha fiiha uu ka helay cala alcaada sida caadada ah ayuu u yaboohin fa fii awali اlamr marka ugu horaysa طrafay nahaari maalinta labadeeda gelin ayuu yaboohin uma fii kuli yowmin maratan buu yaboohin uma fii kuli usbuucin buu yaboohin uma fii kuli shahrin mara ayuu yaboohin bxadiidu soo laa yunsa aan la ilaaweynin atacriifu اlأwali yaboohintii hore oo wayuclama laga ogaanayo ana hadakani takraaru lahu kii oo lagu celcelinayo weeye fayadkuru wuxuu sheegayaa bacda awsaafiha sifooyinkeeda barhkeed buu sheegi walaa yastawcibuhaa wada dhammaystirina maayo sifooyinkii wain kaanat iluqata hadday baadidu yasiiratan tahay wahiya mima laa yuta'asafu calayhi waxaan loo murugoon weeyaane oo wayucradu canhu haaliban markaba laga jeesaydaa fuqida marka la waaye lam yajib tacriifuhaa sana sanadin la yaboohiya waajib maaha bal zamanan wakhti ayuunbaa la yaboohin yudanu loo malaynayo ana faaqidaha kii waayey acrada canhaa inuu ka jeestay wuxuuna sheekhu hadduu u qaado aada milkidid waxaa waajiba hal sano inuu yaboohiyo waaya xadiidka aan somanayay zayd ibnu khaalida wuxuu leeyahy kolmo meeluu naga soo qaatay baa carifhaa sana aw carifhaa xawlan sanad yaboohi baa la yidhi halkee laga yaboohinayaa albaabada masaajiddaa laga yaboohinayaa oo maxaa gudaha masaajidka loola geli waayo lama ogolo masaajidka gudihiisa in wax laga yaboohiyo waxaana nebigu sala allahu alayh wasalam yihi qofkaa maqashaan isagoo baadi masaajidka ka yaboohinaya faquluu laa radd allahu calayka alla kuguma soo celiya dhaha habaarkaasaabu kala kulmiyo hadduu masaajidka la dhex galo markaa mid waxhelayna inuu yidhaahdo waxaasaan helay mid waayena inuu yidhahdo waxaasaan waay masaajidka ka dhex yidhaahdo lama ogola fa ina almasaajida lam tubna lihaada buuli masaajidda arrinkaa looma dhisin markaa kedimada ha istaag kolle xagga ha istaag kolle xagga ha istaag aswaaqda iyo suuqyada ayuu dhex mari meelihii uu ka helay buu ayuu ayuu ayuu ayuu ka yaboohin doonaa cala alcaadati markaa wayakuunu tacriifuna wuxuna cala alcaadati si caadada ah wuu noqon caada ahaan se wax loo yaboohiyo markaa arrinka marka ugu horraysa ee uu helo maalinta labadeeda gelin ayuu yaboohin usbuuc ama laba usbuuc ayuu sidaa ku wadi intaa kadib maalintii kasta wuxuu yaboohin mar usbuuc buu markaa ama laba usbuuc ayuu sidaa ku wadi intaa kadib usbuuciiba hal mar ayuunbuu yaboohin intaa kadib bishiiba mar ayuu yaboohin adigu si oon loo ilaawinuun yaboohintii hore waxaan la odhan war maantana muxuu helay ee loo ogaaday inuu yahay kii hore uun uu ku celcelinayo ayuu yaboohinayaa weliba yaboohintana waxa laga maarmaana inaad sheegto shaygu sifooyinka uu leeyahay qaar inaad sheegto laakiin ku wada camiimi mayso oo wada sheegi maysid ile haddaad tidhaahdo lacag baan helay oo dollara oo intaasa oo boqol boqola oo ku jirta shandad caynkaasa dee tuugga horrayn baa odhan waa anigaa le haysi dee maxaad odhan ma malihid waa inuu qofku isagu caddaysa waa inaad tidhahdo lacag baan helay lacag dollaraan helay haddaad doonta dheh markaa isagu ha sheegto qofkii lahaa tiradeedii ha sheegto noocay ahayd ha sheegto halkay kaga luntay ha sheegto yaani waxaasoo dhan qofku markaa ha sheegto haddii markaa adigu aad dee wixiiba banka soo dhigto oo tuuga qaato oo dabeedna uu soo baxo kii dhabnimo u lahaa uu soo baxo adigaa mag dhabaya ila adaa tuug kalkaal noqdayoo tuug markaa wixiisii ka siiyee haddii ay luqadada iyo baadidu tahay shay yar oo aawaahuna waxyaalaha aan loo murugoonne marka la waayaba la yskaga jeesto iyada inaad sanad yaboohisaa waxba waajib maaha bal waqti unbaad yaboohinaysaa aad ka malaynayso qofkii waayey inuu iska ilaagu iskaga jeestay masalan toban dollar baad meel ka heshay dee waxaa laga yaabaa inuu maanta un xasuusnaado iyo berriba inuu xasuusnaado laga yaabo laakiin weynka dambeba iska ilaawo markaa waxaad yaboohinaysaa un qadarka aad sobanayso qofkii lahaa yani wuu iskaga jeestay haddii aanu wuxuu waxa looga murugoodana aanu ahayna dee waxba yaboohin maysid haddaad kun shilin halkaa ka hesho ama shan boqol aad ka hesho toban cishin aad masaajidka kula meeraysataa marka horraysaba iskaga shaahaya iyada taa waayo qofkii dee dibba u eegi maayo waxaanay u deliishadeen xadiidka saxiixa ee nebigu sala allah alay slm xabadda timirta uu soo qaaday markaase wuxu uhi lowlaa ana shuqa haddaanan ka baqanayna inay sadaqa tahay la akaltaa waan cuni laabuud marka haddaba wixii waa baadi haddana wuxuu nebigu yihi waxaan ka baqanaya inay sadaqa tahay waa iska cuni lahaa halkaasa culimmadu waxay ka soo qaateen wixii yaryaree noocaasoo kala ahee qofka ay ka dhacdaa aanu dibba ugu noqonaynin iminka haddaad shan boqol ama kun shilin weydo dee markaa meheradahaad gashay iyo masaajidkaad fadhiisatay iyo meeshaad sandakabaa ku riday middaba dib ugu noqon maysid bal haddaad jabadaada ka weydo waad iska soconaysaa un markaa taasoo kale hor baad iskala dhaqaaqaysaa markaa waxba iyada hareeraa eegi maysid wain iltaqata hadduu litamalluki milkiin u qaado wajaba an yucarifahaa sana sanad inuu yaboohiyo ayaa waajiba calaa abwaabi masaajidi buu ka yaboohiy walaswaaqi iyo suuqyada walmawaadici iyo meelaha alatii wajadaha fiiha uu ka helay cala alcaadati si caadada ayuu yaboohin ففي أول الأمر يعرف درفي النهار مالي تلبيه قلم بو يبوهن ثم في كل يوم مرة بو يبوهن ثم في كل أسبوع ويكسبو يبوهن ثم في كل شهر مرة بو يبوهن بحيث سي الله يسأل ليلاوين التعريف الأول يبوهن تيهره ويعلم لو قال إن هذا تكرار لو كيهره العليوي فيذكر بعض أوصاف أبو شيء ولا يستوعبها أوصاف دانا وضع ميستر ما يقول عميم مايو سيانتو بشيئا وإن كانت اللغة هديت يسيرا مدير وهي أيضنا مما لا يتأصف عليه وحال لهم رقون بالإله وهو يعرض عنه لقيت غالبا سيبا إذا فقد مركا لوايو لم يجب تعريفها سنة إن سنة يبوهي واجب معها بل زمانا وقت أم يبوهي يظن لما لينيو أن فاقدها كويعرض عنها إنو كجيستي ثم إذا عرف الصرع هذا سنة مركا ويبوهي لم تدخل في ملكه مجلس حتى يختار التملك إلا تملك دورته باللفظ وكود دورته فإذا اختاروا مركو دورته ملكها وملكين حتى لو تريد هذا قبل أن يختار إنت هنضورنين لم يضمنها ما مقدبيو وإذا تملكها هدو ملكيو ثم جاء صاحبها كيلها يمد يوما من الدهر ما لي وقتها كمذا فلو أخذها أبولي بعينها إن وقعت إن كانت باقية هدي أي تمد باقية وإلا هديك له فمثلها فله مثلها بوسع قيمتها وإن تعيض هدي عبودنا أخذها مع الأرشي مع الأرشي أيضا أه أي قادنا إياه وعو شيخ ليهي haddaba markuu sanadkii yaboohiyo milkigiisa iyo lahaanshihiisa iska geli mayso ee waa inuu tamallug doortaa inuu milkiyo waa inuu doortaa bilafdi waa inuu ku doortaa uu yidhaahda shaygii baadidaha ee caynkaas ahaa ee aan sanadka dhan yaboohinaya waan milkiyey oo waan yeeshay waa inuu yidhaahdaa lafdi waa inuu ku doortaa maxaa yeelay in aliyaaliyo inta aanu dee sidaa odhanin dee waxay ahaanaysaa uun ammaana ayay ahaanaysaa marka waa inu bilafdi yidhaha waan milkiyey lafdi markaa sidii iibsi oo kale waa inu la yimaada marka uu doortana malakahaa markaasuu milkinayaa hadday dhimato markaa intaanu dooranin milkintan lam yadmunha ma magdhabayo maxaa yeelay waan milkiyeydaa ka hor waa ammaano wadiicay agtaada ku tahay waltakun wadiicatan cindak marse haddaad milkido xalay haddii aanad intaanad milkiin u bahal dilo neefkii waxba lagaagama yeesheen marse haddaad aroorta ku dhawaaqdoo tidhi baha neefkaa waan milkiyey milkigayay soo gashay dabeetana maalintii adhigii markuu foofayo dacawa disho galabtii habeenkiina ninkii lahaayoo doonayaa ku yimaado waa lagaa rabaa imika waa lagaa raba damaankaagaba lakiin intii ka horraysay waxay ahayd ammaanay ku ahayd agtaada haddii uu milkiye haddaba uma jaa saaxibuhaa uu yimaado kii lahaa ayaa yimi yowman min adahri buu yimi maalin maalin waktiga ka mida falow akhdaa inuu qaatabalaya bicaynaha inuu lahaa iyada lafteeda ninkaas baaqiya haddii ay markaas baaqiyo tahay oy neefki nool yahay hadday ziyaado mutasila naaxidoo kale lahayd wuu qaadan hadday munfasilo ahayd ay socantoo dee neefaf kale ay sii dhashay ay jiraanna way qaadan waa wixii intaanu tamallukin milkiin ka hor yimi weeyaan intuu mulkiyey kadib wixii yimi isaga ayaa iska leh haddii markaas in kaanad baaqiya hadday baaqi tahay fain jaa aaliba yowman medir faaddiha ilayhi u gud ayaa xadiidku yimi wa ilaa haddii kaloonay baaqi ahayn dee hadday waxyaalihi miliyaadka aynu ku soo sheegnay tahayna masalkeedii buu leeyahy haddii kaloo mutaqawima ay ahaydna qiimaheedii buu leeyahy hadday ceebowday ceebu ku timaadana dee ceebtaasi nuqsaantay leedahoo arshiyana waa loo raacinayaa oo iyadoo fayowna waa la qiiminaya iyadoo ceebtannala waa la qiiminana wixii tafaawud ee u dhexeeya ayaa neefkii loo raacin uma idaa carafa sanatan markuu yaboohiyo lam tadkhul fii milkihi ma gelayso xataa yakhtaara tamalluka ilaa uu milkin doorto bilafdi uu ku doorto faida khtaarahu markuu doorto malakaha wuu mulkinaya xataa low talifid hadday dhimato qabla an yakhtaara intaanu dooran tamalluga lam yadmanha ma magdhabayo waidaa tamallakaha marka uu mulkiyo uma jaa saaxibuhaa kiilaha yimaada yowman min adahri maalin wakhtiga ka mida falow akhduhaa bicayniha lafdeeda inuu qaataa buu leeyahy in kaanad baaqiya waa haddii ay joogto wailaa haddii kanoo jeego fa miluha falow miluha wuxuu leeyahay iyadoo kale yani wax masalkeediia oo qiimatuha wain tacayabada hadday ceeboodana akhadahaa wuu qaadan maca alarshi wayukrahu waxaa la karaahaysaa iltiqaatu lfaasiqi faasiq inuu qaadaa la karahaystaa wayunzacu minhu waa laga siibi wayusallamu ilaa hiqatin baa loo dhimi wayudamu ila alfaasiqi waxaa loo geynayaa hiqatun oo yushrifu calayhi ku kormeera fi tacriifi xagga yaboohinta uma yatabalaku alfaasiqu waa milkin walaa yasixu naqdulcabdi ma ansaxaye fain akhadahaa hadduu ka qaada asayidu minhu kaana sayidu multaqidan sayidka ayaa mid baadidaa qaaday noqonaya waidaa lam yumkin xifduluqaa baadida yaboohinta ilaalinteedu haddaanay suurto galeen kalbitliiqi iyo wanaxwi dee waa xabxabkii iyo khudrawaadkii oo kale yukhayaru waxaa la doorgelin bayna akli inuu cuno wabeec iibiyo uma yucarifu ama yucarafu sanatan baa la yaboohin wainamkana islaaxu hadday hagaajintii suurto gashana ka rutabiba weeyaane fain kaana laxadu ka dheefda badan fii beycihi hadday iibkiisa tay baaca u iibin aw tashriifihi angejintiisa hadday dheefdi ku jirtona jafafa u angejin waxaynu ka hadlaynaa inuu soo tilmaanay sanadka sidaa loo yaboohinayo loo haynayey waa lacagihii iyo masele xoolihii oo kale waxaa jira waxaan muddo badanba gaadhaynin waa khudradoo kale siaad odhanaysaa wixiina waa baadi oo haddaad seexaaro tabaanaa iminka hesho siaad odhan sanad ku gaadhi mayso wiig bay ku finishgaroobaysaa wuxuu door leeyahay buu leeyahay inaad iska cunto iyo inaad iibiso inaad cunto markaa deen lagugu yeesho tidhaahdo ana iska cunaya oo bixinayana qofkiila hadduu soo baxo taa waad leedahay waxaa kalooad leedahay inaad iibiso kadib markaaad iibiso ama aad iska cuntana dee waad yaboohin oo sanadkii ayaad markaa yaboohinta aha ayaad la imanaysaa taasi waa mid haddii la wax la hagaajin karaya uu yahay oo intan la angejiyo oo la baaqi yeeli karayo waa rutab oo kale rutabku waa timirtu marka xaaladda shanaad ay maraysay ugu malabka badan tahay oo yacni waxaa laga helaa un meelaha ay ka baxdo ayaa laga helaa tallaagad baana lagu haya haddii la doonaya muddo badan inay sii jira sacuudiga in badan laga helo marka hadday xaaladdaasoo kale tahay waa la angejin karaayo qaabkan timirta iminka ay tahay sanawaadka ku joogayso ayaa laga dhigi karaa marka hadday taasi suurtagal tahay rudabkaasoo kale weeye hadba wuxuu eegi ka u dheefta badan haddii iminka rudabnimadan inta lagu iibiyo lacag badan ay ka soo baxayso dee ha iibiyo haddii aanay rudabnimadan iminka lacag badan ku noqonayn laakiin inta la angejiyo timir laga dhigo inay sidaa dheefdi ku jirtana dee ha angejiyo markaa timirtaa ha ka dhigo ha ku hayo hadba labada markaa kii u dheef badan ayuu samaynaya waxa kale oo markaas uu yidhi sheekh waa le ka horraysiiyey faasiq aan markaa nafdiisii dee aan aaminsanayn inuu qaado waa loo karahaystaa asalkeedaba luqadada iyo baadida maxayna waa wilaayoyi ammaano oo dee ahlu maaha faasiqu haddaabu qaadana wayunsacu minhu waa laga qaadi oo waa laga siibi gacantiisi waa laga qaadi wayusallam waxaa loo dhiibi ilaa hiqati qof hiqaa loo kalsooya baa loo dhiibi laba arrimood baa la ysku darayaa dee si aanu caawaba u faasixin horta inta laga qaado ayaa qof aamina loo dhiibi maxaa la sameyn wayudamu ila alfaasiqi hiqatu yushrifu caleyh fi tacriif ogobay si uu dee u mulkiyana waxaa laga doonayaa sanadkiina inuu yaboohiyo dee sanadna yaboohin maayo ninka caawa inuu fasaxa looga baqanayo laga qaadae meel laga dhigay sanadna yaboohin maayo wuxuu leeyahy qof kale ha lagu daro qof lagu kalsoon yahay ha lagu daro ha lagu lamaanayo ha la yidhaahdo waar bal yaboohintiisa ka warhay oo markastuu yaboohinayo adigu wiiggii iyo bishii iyo dee la soco yaboohintaasoo ninkii sacaadiga u yaboohiyo uma yataballaku alfaasiq kadib marka uu ninkaasi ku kormeero u yidhahdo sanadkii wuu yaboohiyey oo uu ka soo baxay yaboohintii ayaa dabeetana yataballuka alfaasiqu faasiqa ayaa markaa milkinaya sideedabana addoon ilaa waxaynu halkaa hore soo nidhi idaa wajada alxoru arashiidu baynu soo nidhiye addoon laqdintii ma ansaxaysa iyo qaadidii hayuu isugu dhowaan hadduu se qaado intuu addoonkii soo qaado u sayidkii ka qaado sayidkaasaa noqonaya sayidkiisaasaa ka multaqidka ee soo qaaday noqonaya isagaa markaa axkaamtii ay ku tacalluqaysaayo hadday tahi yaboohinteedii iyo hadday tahay dee milkinteediiba isaga u taallaa wa yukrahu waxaa la karahaysaa iltiqaadu lfaasiqi faasiq qaadidii wayunsacu minhu waa laga siibi oo waa laga qaadi wayusalamu ilaa iqatin baa loo dhiibi wayudamu waxaana loo geyn oo loo dumi doonaa ila alfaasiqi iqatu qof lagu kalsoon yahayo yushrifu calayhi ku kormeera fi tacriifi xagga yaboohinta uma yatawalaku alfaasiqu faasiqaasaa milkin walaa yasixu ma ansaxayo laqdulcabdi addoonka qaadidiisu ma ansaxayso fain akhada sayidu hadduu qaado minhu isaga ka qaado kaana sayidu multaqidan sayidkaasaa noqonaya mid qaaday waidaa lam yumkin markaanay suurtogelin xifdu luqada baadiya ilaalinteedu sidaa laguma ilaalin karayo oo lama xafidi karayo waa wax xumaanaya kalbitiqi xalxabkiya wanaxwi wixii la mida weeye yukhayaru waxaa la doorgelin qofkii qaaday bayna aklihi inuu cuno wa beycihi inuu iibiyo uma yucarifu sanata buyawhin ama yucarafu sana layiboohin wain amkana islaaxu hadday hagaajintiisu suurtagal tahayna ka rutabiba weeyaane bal waa dee fa in kaana laxadu sida dheefda badani fii beyci iibkiisa hadday ku jirto baaca wuu iibin aw tajfiifi angejintiisa hadday ku jirtana jafafahu waa u angejin wallahu aclam halkaa inoogu joogo